bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimco ah taariikhdu ay ku astaysan tahay siddeed iyo labaatanka bisha abriil sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal ah ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya iyo kuwa midooda afrika amisom ayaa togasho ku dilay nin waday gaari caasi ah oo ay ciidanku ku amreen in uu istaago balse ka dhaga adeegay togashadan ayaa ka dhacday iridka madiina geed ee xarunta ciidanka amisom ee xalane waxaana hadda goobtaasi yaala gaariga carsiga ahaa oo loo malaynayo inuu sido qaraxyo dhowr jeer qaraxyada ka dhaca magaalada muqdisho waxaa loo adeegsaday intooda badan gawaarida noocani bielka ah ee caasiga ah iyadoona gaarigan la sheegay ciidamada in ay ka warheleen inuu sida walxaha qarxa wadaha gaariga ayaa ka dhaga adeegay in uu u hoggaansamo awaamiirta ciidamada taasoo ugu dambeyn keentay in ciidamada toogasho ay ku dilaan wadihii gaarigaasi wararka haatan naga iridka laga gala xarunta xalaneh ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ay wadaan baaritaano ku aadan nawaaxiga goobta iyadoona gaarigii walxaha qarxa goobtaasi weli u yaallo sidaa ay dad goobjoogyaala inoo xaqiijiyeen wararka ka imaanaya deegaanka qasax dheere ee gobolka baay ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya ay halkaasi ku dagaalameen saacadihii lasoo dhaafay ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay dagaalka waxaana ku dhaawacmay in ka badan laba kale maamulka degmada qasax dheere ee gobolkaasi baay ayaa waxa ay ayaa ka gaabsaday ka hadalka dagaalka ciidamada dowladda ka wada tirsan u dhexeeyaha iyadoo muddooyinkii dambe deegaanadaasi la tilmaamay inay ka taagneyd xiisad u dhexayso dhinacyo iska soo horjeeda oo ka wada tirsan dowladda soomaaliya lama ogo khasaaraha dheeraadka ah ee soo gaaray dadka rayidka ah ee ka agdhowaa goobaha ay ku dagaalameen dhinacyadaasi halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo wardheer koox ogeysan ayaa xalay waqooyiga magaalada gaalkacyo ku dishay nin nabadoon ahaa oo si weyn looga yaqaano magaaladaasi allaha u naxariistee nabadoonka la dilay waxaa lagu magacaabayay maxamuud jaamac xamud farey waxaana dilkiisa fuliyey sida goobjoogayaashu ay sheegayaan rag ku hubaysan bosolado ciidamada puntland ayaa saacad wada baaritaano ay ku raadinayaan ninkii ka dambeeyey dilka nabadoonka maxamuud jaamac diirshe oo xalay lagu dilay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug beryihii dambe waxaa isu soo tarayay wararada lagu qaadayo dadka la sheego in ay ayagu yihiin berimageydada ama magaca bulshada ku dhexleh waqooyiga magaalada gaalkacyo iyadoo maamulka puntlandna uu sheegay in ay arrintan wax ka qaban doonaan warmurtiyeed ka soo baxay dowladda soomaaliya ama wadahadaladii u dhexeeyey waa maamulka galmudug iyo ahlusunna wal-jameeca ayaa maamulka galmudug la fasaxay inay qabsadaan howlahooda doorashada ee madaxweynaha iyadoo laga duulayo wadahadalo muddo ugu soconayay magaalada muqdisho laga soo bilaabo toddobadii bisha abriil ilaa iyo lix iyo labaatankii bishan kuwaasoo u muuqanaya kuwa aan xal laga gaarin ayaa waxaa labada dhinac lagu amray in ay gaaraan heshiis inkastoo la sheegay wadahadaladaasi kal hore inay burbureen wadahadaladan muddooyinkii dambe kaga soconayay ayaa waxaa dowladda dhexe ee soomaaliya ay garwaaqsatay in galmudug la fasaxo sii wadashada arrimaha doorashada madaxweynaha iyadoona madaxweynaha loo sheegay cidda noqonayso in muddaxileedkiisa ku eg tahay dhammaystirka wakhtigii ka dhinaa xilka madaxweynaha kii ka horreeyey wadahadalladan ayaa la tilmaamay in angoy doono hanaanka siyaasadeed ee ka jira gobolada dhexe ee dalka soomaaliya inkastoo haatan uu muuqay midaan xal laga gaarin wadahadaladii muddada qaatay ee magaalada muqdisho ugu dhexeeyay labada dhinac dowladda soomaaliya ayaa garwadeen ka ahayd wadahadallada u dhexeeyay galmudug iyo ahlusunna wal-jameeca taasi oo ay dhinacyadu isla qaateen inay wadahadalka uu noqdo mid loogu gollan yahay sidii lagu dhammaystiri lahaa xalka gaarista arrimaha siyaasadeed ee ka dhexeeya labada dhinac inkastoo ay u muuqanayaan kuwo aan xal badan aanu kasoo bixin maadaama ahlusunna la sheegay in shuruuro dhowra wadahadalladan ay ku xirtay kuwaasoo intooda badan u muuqanayay kuwo ay ahlusunna ku doonaysay in ay ku ballaarsato awood qaybsiga ay ka doonayso kami ku doonayso kamid noqoshada arrinta la xiriirta maamulkooda ku-biiristiisa galmuduga wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa war muftiyad uu ka soo saaray oo ka koobnaa sagaal qodob waxa uu ku sheegay sii socoshada wadahadalladan iyo in xal laga gaaro wax walba oo u dhexeeyo galmudug iyo ahlusunna waljamaaca iyada oo wax walibana laga wada hadli doono sida uu wasiirka ku sheegay warmurtiyeedkaasi sidoo kale waxa uu qodobada warmurtiyeedkan ka mid ahaa in galmudug afro doorashada madaxweynaha xilliga lagu ballamay oo ku eega soddonka bishan waxaa kaloo warmurtiyeedkaasi lagu sheegay in marka la doorto madaxweynaha galmudug in la in laisugu in laisugu yimaado dhammaystirka wadahadallada iyo dhaqangelintooda heshiiska siyaasadeed ee dhex maray labada dhinac ee awooda qaybsiga buuxa lagu dhammaystiri doono inkastoo qodobadaasi aanay ka guuxayn qodobo cadcad oo xal looga gaari karo wadahadallada labada dhinac madaxii galmudug iyo ahlusunna u kala qaabilsanaa wadahadalladan ayaa mid waliba waxa uu sheegay in uu midka kale waxay ka soco waayeen labada dhinacna laysku afgara waayey wadahadallo saacado qaatay oo ka dhacay waa maalmo qaatay oo ka dhacay magaalada muqdisho ee xarunta soomaaliya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre ayaa si lama filaan ah ugu degay goob lagu sha lagu shaaho oo ku taala degmada shibis xilli uu ka yimid mid ka mid ah hoteelada muqdisho oo uu kaga qayb galayay kulan dhaqaale lagu ururinaya abaaraha dalka ka jira ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa ayaa raggii uu saarnaa gaarigii usaana ka degay dabadeedna dhex galay bulshadii goobtaasi ku wada sugneed asigoo saacado la qaatay dadkaasi ra-iislaha ayaa sawirada laga qaaday waxay muujinayeen asigoo la shaaxayo dadka shacabka ah waxaana shacabka uu sheegay inaan laga wadaagi doonin wax waliba waa in lala wadaagi doono wax waliba oo quseeya nolosha iyo sidoo kale jiritaanka ummadda soomaaliyeed iyo wax waliba oo mawqifo dowladda ay qaadanayso ra-iisul wasaaraha qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka waxaa ka muuqanaya asiga iyo dhowr caruur ah oo goobtaasi ku shaaxayey inkastoo goobta ay ka dhex muuqanaya sikuradka gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha ayaa sidoo kale dhegaysanayay hadallada ay usoo jeedinayeen dadkii goobtaasi ku shaaxayay asigoo muddo saacado ah wadahadal la qaatay waxaa sidoo kale ka dhex muuqanaya fadhiga ra-iisul wasaaraha dadka uu la qaatay qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya warkii oad ka dhisan raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan maanta oo jimcaha waa naga kulmayno warkan warka xiga sidaa iyo nabadgelyo